bismi illaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan iyo si kastoo aad noo maqashaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyo hadalsa dooran lala dooran naarihii dhisnaa oo la dumiyayo cadu lagu dalbaday lala dooran lala dooran shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad baa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi insha allah shuushkeennuna waa shafeeculahay shimbirtii nabade shalay tabuubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalay tabuubtay shuuta u soo deg
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo jimco ay soo gelaysa khamiisi ay sii baxayso taariikhdu waxay ku beegan tahay koob iyo labaatanka abriil sannada laba kun labayo labaatan qodobada haddii rabaraalle ka noqdo barnaamijka aad ku maqli doontaan innaguna idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona ciidamada booliiska gobolka mudug ee puntland ayaa lagu soo waramayaa in ay weerareen guri uu ku sugnaay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya haddaba wararkii ugu dambeeyey sidoo kale khasaaraha ka dhashay ayaynu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa haddii rabaraalle ka noqdo sidoo kale saaxiib yaal barnaamijka waxaad ku maqli doontaan murashaxiintii ugu badnaa ee u taagan xilka guddoomiyaha iyo ku-xigeenada labada guddoon oo haatan isku diiwaangeliyey inay u tartamaan xilalkaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan murashaxiinta oo hadaljeedin sameeyey sidoo kale saaxiib yaal barnaamijka waxa aynu idinkugu soo gudbin doonaa taliska booliiska puntland waxa ay amar ka soo saareen shirarka siyaasadeed inta badan lagu qabto magaalooyinka waaweyn ee maamulkaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan taliyaha booliiska oo halkaasi ka hadlay sidoo kale saaxiib yaal barnaamijka waxaad ku maqli doontaan duqa hargeysa cabdikariin axmed mooge waxa uu ballan qaaday inuu garab istaagu u sameyn doono dadkii dhowaan ku hanti beelay dabkii ka kacay magaalada hargeysa sidoo kale saaxiib yaal barnaamijka waxaan idinkuu soo gudbin doonaa wafdi uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenkii hore aqalka sare ayaa waxa ay gaareen magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gado ujeedka safarkooda iyo sidoo kale qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhanka farsamada cabdiwahaab cabdulqaadir xasan ayaa ka qaabeynaya oo mar kale barnaamijka wareegga wararka
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
aynu ku bilowna barnaamijka warar kala duwan ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar la sheegay caawa in ciidanka booliiska puntland ay ku qaadeen beer uu nabadoon yaasiin cabdisamed waa nabadoon ya- nabadoon yaasiin cabdisamed oo magaalada gaalkacyo uu ku leeyahay xilli halkaasi uu ku sugnay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo halkaasi shir ku lahay wararku waxa ay sheegayaan in weerar khasaare geysay ay ciidanku ku qaadeen gurigaasi oo hal- waa gurigaasi uu ku sugnaay wasiirku waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray xubnihii halkaasi ku sugnaay inta la xaqiijiyey wararku waxa ay sheegayaan in uu ilaa iyo haatan uu ku geeriyooday hal askari oo ka mid ahaa ilaalada wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya waxaana sidoo kale dhaawaca uu ka soo gaaray nabadoon yaasiin cabdisamed oo gurigiisa markii hore lagu kulansanaay ilaa iyo haatan ma cadda sababta rasmiga ah ee weerarka loogu qaaday gurigaasi iyo sidoo kale cidda bixisay amarka weerarka balse maamulka puntland gaar ahaan booliiska iyo sidoo kale hay-adaha kale ee amniga ayaa waxa ay soo saareen amaro culus oo ku aadan shirarka siyaasadeed ee inta badan lagu qabto magaalooyinka waaweyn ee ku yaala waa magaalooyinka waaweyn ee puntland sida gaalkacyo boosaaso iyo sidoo kale garowe maantay ayay ahayd markii taliska booliisku uu soo saaray war ku aadan shirarka goonigoonida ah inta badan ka dhaca magaalooyinka maamulkaasi haddaba taliyaha ciidanka booliiska puntland oo goor sii horeysay maantay warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu amar ka soo saaray shirarka inta badan waa shirarka siyaasadeed ee lagu qabto magaalada waa magaalooyinka maamulkaasi
annagoo ku hadlaya magaca ciidamada amniga annigoo ogsoon duruufaha amni ee gobolkan uu soo maray waxaannu diyaar u nahay inaannu fulinno duruuf kasta oo ay- iyo qiimo kasta oo ay ku kacayso waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer gaalkacyo inaan qof aan kuu furi doonin baaliyuusan kuu rarin inaan la waalin waxaannu nahay maamul daacada si fiican ugu shaqaynaya shaqadooda ka adag baahidooda debinaya annagaa run u dhow cidinayaysa idin waalin runtiina waxa go'aamadan keenay waa walaac xoog leh oo jira oo aan qofna mataqaanaa dhayalsan karin halkaani magaalo siyaasadeed maaha magaaladii dowladdu deganeyd maaha magaaladii doorashada federaal ku socotay maaha kur- kuraas xildhibaana kama socdaan waa meesha dagaalladu ka socon jireen haddana dullaanku al-shabaab ku soo yahay sababta dhibaatada loogu geysanayo oo amnigeeda loo qalqalgelinayo oo shirarka loogu qabanayo waa dad nolosha diidan weeye oo kiraysan waxaannu diyaar u nahay inaannu fulinno go'aamadaas go'aanka ka soo baxa guddiga amniga gobolku wuxuu la mid yahay go'aan baarlamaan oo kale waa dowla- hay-ad kasta oo amni ama saldhig kasta oo booliis ama jigboynti kasta uu ku khasban yahay inuu ku dhaqmo maxkamaddii baa joogta dhammaan dowladdii oo dhan baa ku dhan gobolku waa dowlad baarlamaankiisana waa guddiga amniga go'aamadaasu yaysan idiin la sahlanaan waa sharci weeye aad iyo aad baa mahadsanti
qeybaha hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaayey markana haddii aynu fiirino musharaxiintii ugu badnaayee u taagan xirarka kala duwan ee guddoonka golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare ayaa isdiiwaan geliyey oo qaatay shahaada murashaxnimo xubnaha isdiiwaan geliyey ayaa waxay badankooda u taagan yihiin xilka guddoomiyaha golaha shacabka iyo sidoo kale ku-xigeenka koowaad iyo labaad waxaana sidoo kale een, labada guddoon ee golaha aqalka sarena isku sharaxay oo haatan u taagan xubno kale haddaba gudoomiyaha waa gudoomiyaha guddiga doorashada waa gudoomiyaha een, guddiga qabanqaabinaya doorashada ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixiyey wararkii ugu dambeeyey sidoo kale halka ay marayaan xubnaha isdiiwaan geliyey waxaana dhankooda hadlay xubnaha qaatay shahaadada murashaxnimo ee haatan xildhibaanada isku waa mas-uuliyiinta isku diiwaangeliyey inay u tartamaana xilka gudoomiyaha koowaad iyo sidoo kale gudoomiyaasha waa gudoomiyaha golaha shacabka koowaad iyo labaad
maanta waa maalintii saddexaad oo diiwaangelinta ilaa hadda waxaan diiwaan gelinay shan iyo labaatan murashax oo u tartamayo eh, guddoomiyaha eh, golaha shacabka ku-xigeen koowaad iyo ku-xigeenka labaad Een, waxaan rajaynaynaa birrita oo jimco ah inkastoon gelinka dambe aan shaqayn doono inaan soo gabagabayno maalinta sabdiga ahna ay noqoto hadal jeedintii murashaxiinta Eh, waxaan rabnaa doorasho hufan eh, ka fog musuq maasuq Eh, waxaa jira waa og tahay guddiga la dagaalanka musuq maasuqa waxaan rabnaa inaysan meeshan golaha uusan noqon golo lacago lagu bixiyo iyo musuq maasuq ay ka- ay ka dhex- ay ka dhex bilaabato marka doorasho hufan een, qofka murashaxa ah uu ku qanciyo qofka dooranayo sababta loo dooranayo ayaan rabnaa inay meeshan ka dhacdo Eh, hadal jeedin iyo fursado ay xildhibaanada kale kula hadlaanna waa leeyihin laakiin doorashooyinkii hore u dhici jiray oo lacagaha la bixin jiray oo eh, musuqa uu aad u- u- u badnaa waxay arrintaas ay wiiqaysaa oo ay dhibaato ku tahay dowladnimada marka waxaan rabnaa geedi socodka dowladnimada in la adkeeyo la xoojiyo Eh, doorashadanna waxay aasaas u tahay arrinkaas geedi socodka dowlad- dee lagu dhisayo dowladda Een, marka een, insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa een, in maalinta birita ahna aan soo gabagabayno diiwaangelinta labada maalmood oo ku xigtan ay noqdaan labadii maalmood oo hadal jeedinta Een, waxaanan ka codsanaynaa murashaxiinta iyo xildhibaanada intaba u codaynayo codayn doono dabcan in yacni doorashadaas ay noqoto doorasho hufan laga fogaado wax walba oo caqabad ku ah dowladnimada marka intaasaan rabaa inuu kusoo gabagabeeyo guddi ah guddigan eh, waan isla qaadanay arrinkaas yacni inay noqoto eh, doorasho hufan oo integrity leh oo yacni yacni wax haba yaraatee qaladaada aan lahayn inay meeshaan ay ka dhacdo
maanta ay taariikhdu tahay kow iyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo labaiyo labaatanka oo maalin khamiis ah waxaan ku- waxaan ku guda jirnay maalmihii shaqooyinkeena caadiga ahaa Een, si guud waxaa iska diiwaan gelisay een, musharaxnimada guddoonka golaha aqalka sare labaiyo toban musharax oo saddex musharax ee iska diiwaan gelisay guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeen koowaad ee iska diiwaan gelisay laba musharax iyo toddoba musharax ee iska diiwaan gelisay guddoomiye ku-xigeenka labaad si guud marka waxay noqotay lambarka labiyo toban musharax oo iska diiwaan gelisay aqalka sare maanta ay saacaddu tahay afarta galabnimo ayay soo xirantay diiwaangelinta musharaxiinta maalinka sabtiga ah waxay noqonaysaa maalinka hadaljeedinta musharaxiinta lix iyo labaatanka bisha oo aan ku balannay oo jadwalka siduu ahaana waxay noqon doontaa maalinka doorashada guddoonka aqalka sare insha allah waxaan idiin rajeynayaa guul aadaa u mahadsantihiin
waxaan rajaynaynaa guul waxaan rajaynaynaa horumar bisha ramadaan fadligeeda Een, maadaama ay bil faraka- barakaysan oo ramadaan ay tahay bishii ilaahay qur-aanka soo dejiyay ay tahay in wadankan aan ku jihayno nabad xasilooni siyaasadeed iyo dimuqraadiyad Een, su-aashii labaad oo ahayd maxaa maxaad ka bedeli doontaa ama bed- aad- ay ay tahay Ee, baarlamaankan de baarlamaankii koo iyo tobanaad weeye wuxuu u baahan yahay in laga shaqeeyo horumarka iyo isdhexgalka xildhibaanada cusub iyo xildhibaanadii hore in laga shaqeeyo dimuqraadiyadda dhammaystirka dastuurka in laga shaqeeyo hufnaanta een, in ayn isdhexgalka inaysan isku dhex milmin hay-adda fulinta iyo sharci dejinta sidaa daraaddeed insha allah waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay ii sahlo oo aan xilkaas ilaahay maarata ii idmado inaan maaragtay u- u- wax- waxyaabo badan oo arrimaha saameeya aan wax ka qaban doono oo aanan ka shaqayn doono insha allah Een, alxamdu lilah wasala allahu taala waslam. horta kulleyba kalsoonida waa tii ilaahay talo waa tii ilaahay Een, waxaan isku dayayaa inaan taladayda iyo taagtayda aan isu- isu- is- ismideeyo Een, walaalahayga golaha shacbiga aan codkooda aan weydiisto in ay ku qiyaasaan ama ay ku qiimeeyaan qof walba oo xilka kursigaas ku fadhiisan doono eh, khibradiisa waxtarkiisa iyo horumarka baarlamaankan sababtoo baarlamaankan wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed oo degan wuxuu u baahan yahay in horumar laga shaqeeyo wuxuu u baahan yahay in wacyiga iyo horumarka iyo daryeelka baarlamaankan laga shaqeeyo marka waxay u taalaa ayaan filaynaa walaalahay xubnaha baarlamaanka go-aanka ay ka gaaraan masiirka baarlamaankaas cidda qaban doonta ay ku aamini doonaan waa hadday igu aaminaanna waxaan rajaynayaa inaan mataqaanaa meesha ay igu dhiibteen inaan si ugu wanaagsan ugu- ugu shaqeyno
maanta oo taariikhda ay tahay kow iyo labaatanka bisha afraad laba kun iyo labaatan iyo labo waxaa laga guddoonsiiyey shahaadada musharaxnimada guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya runtii oo process waan ku farxnay ee, macnaha habka uu iskugu dabso dhacay waan ku farxnay Ee, waddanka sidaad ogtihiin waddankan wuxuu ku jiraa marxalo adag oo gaar ahaan abaaraa jiraan eh, political stability jiraan deyn caafintii ay macnaha arrinteeda meel xun maraysa Ee, gu- doorashada guddoonka ee, waa step in the right direction haddii lasoo gabagabeeyena wiigga dambe waxaan rajaynayaa insha allah in doorashada madaxweynaha loo gudbayo taasoo ka saaraysa meesha eh, political instabilityga iyo maaragtay deyn cafista oo muddo dheer jahdi la geli oo macnaha haddaanan 15 17 of may aan maaragtay dowlad ay jirin noqon doonto macnaha hal bacaad lagu lesi oo projectaal badan sidii r c r f eh, infrastructure project iyo maaragtay caafimaadka education kulli ay istaagi doonaan insha allah waxaan rajaynayaa inay guul nooga dhammaata
qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaynu isla soo gaarnay markan haddii aynu fiirino duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge oo maantay warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu ka hadlayay arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda guud ee magaalada iyo sidoo kale arrimihii ugu d- waa halka uu marayo gargaarka iyo sidoo kale samafalka waa gurmadka loo sameynayo dadkii dhowaan ku hanti beelay suuqa waheen ee magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge ayaa waxaa sidoo kalena uu ballanqaad u sameeyey dadkii dhowaan ku hanti beelay dabkii qabsaday suuqa waahen haddaba cabdikariin oo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri
degmada khayrka badan leh axmed dhagax ama afka ka yidhaahda ama kor yidhaahda ama hoos yidhaahda qiimaha leedinin garanayaane gobinaatiina nin og baanahay waxaan ogahay dadka halkaa ku nooli maalintii aynu ololaha halkaa ka samaynay maalintii aynu halkaa ololaha ka samaynay mar dhow baan soo maray meeshii aynu halkan isugu nimi xaalku siduu ahaa dagaal laysu geegeeyeyo dowladda hoose ee idinkaa ayaa ilaahay ku suuro geliyey inaynu nadiifsanno haddaynaan maalintaa ololaha isugu iman lahayna halkan iyo duruufteeda inuu aragno way way adkaan layd waxa laydiin qabtay aad buu u yaryahay markaad eegto waxaa mudan tihiin ay tahay in laydiin qabto alxamdulilah intanba ilaahay baan ugu xamdi naqeynaa haddii lahayn laana wadda inta halaha ka kacdo buurtaa fuusha waan samayn lahayn haddaanu golaha deegaanka nahay laakiin waxaan ilaahay ugu xamdi naqayaa maanta in hooyada dhinaca ka degan ililadaasi aanay ka warwarayn meel ay booyaddu u soo marto waxaa kaloo ku faraxsanay mar inay maanta soddon sano ka bacdi ay aragto wax yar oo ka mid a cashuurteedii in wax loogu qabtay intana ka badan baa haddee loo qabto beri hore loo qabto golaha deegaanka hargeysanaa maantan ma leh salaadiintii caaqiladuna way sheegeen waa waajibkayga waa shaqadayada annagaa soo doonannay inaanu khaadimiin noqonno idinkunamaydaan soo doonano guryahayga nagamaydaan soo saarno kaale saraxnamaydaan odhan annagaa idin soo doonannay qofkuna hadduu ummadda isagu soo doontuna waan idiin shaqaynayaa waxaa ilaahay hortiisa maalinta la qatay ee la qaawayay uu tegayaa isagoo ummaddu yidhi waan idiin shaqaynayaa la weydiinayo miyuu u shaqeeyey mise uu ka shaqaysta ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay naga dhigo kuwa ilaahay la hortegaya ilaahayow kama anaan shaqaysana waan uu shaqayn waxaa kaloon ku faraxsanahay ilmaha yaree xaafaddaa ku nooli shalay markuu halkaas soo istaagay biyu marayaan inay hooyadii warwaraysay maanta laakiin uu ku korayo haba yaraatee waa beriishkii yaraa ee cashuurteeda loogu dhisay inuu ku korayo dabeetana uu dul marayo biyuhu hoos maraya halka aad carruurta uga baqateen ee inay ku dhacaan oo dhanba imika arkayana shirkadda habboon haddaanu golo deegaanahay waxaanu u sheegaynaa maanta soo qiime qaansheegta keen beri maasaa dambana bilow waa dhinacaa iyo dhinac marka hooyadu ilmaheedu halkana ha ka baxo halkaana ha u tallaabo iyadoon warwar ka qabin in markaa ilmaha yar uu kaga dhaco dooxa gidaarka weyna inoo soo baxa waynu qurxisanaynaa fariin baynu ku qoranaa wadanyarada nin artiisa guddoomiyaha u yeedhi doona magaaladaada nadiifsa ah cashuurtaada bixiya adaa dhul kala ah dee gidaar weyn baa inoo soo baxaya gidaarkana fariimaha wadaniyadda ayaynu ku qorananaa insha allahu tacaala waxaa ka hadasheen marka xaggaa looga tallaabo iliiladda inaan qorshi jirin guryuhu inay dhismeenna waan arkayaa qolada dhulka waaxda dhulkaanu soo diraynaa iyagaa imanaya guddoomiyaha dabagelaya halka ugu horeysa ee la yimaado ee la eego dhulkan haddaan cidina isku haysan qofka guriga u dhismay qorshaha magaalada uu waafaqsan yahay waddo aanu ku dhexoolin waa loo boros garaynayaa faylkiisa isaguna cashuur bixiyu noqonayaa cashuurta markuu bixiyana adeeg kan ka badan buu heli doonaa insha allahu tacaala hargeysa khamiis baynu dambaysay leeday xaafadani maalintay leeday maalin samaysadee maalintaa raggana ha ku halaynin adi hooy adig iyo caruurtaada iyo hablahaagu soo baxa mafiiqda soo qaata bacdi iyo caagada meel isugu keena guba dowladdaada hoosaa timi guddoomiyaha degmadaadu la xisaabtan ma idin yimaadaa maalintaa hawshaa qabanaysaan ma idinla ogyahay baahidiinna ma ka warhayaa baahidiinna ma soo gaarsiinaya xafiiska xildhibaan siciido jaamacooydu ku qoran u taga u yeedha u sheega baahidiinna isagaa deetna golaha dhex geenaya waxaa kaloon ilaahay ugu xamdi naqaya maalintii aana doorateen ee reer axmed dhagax aan ka waayay inaana golaha ku soo bixin waa naxay marna waayo wax naxid maaha haddee ilaahay ninkuu calfaa soo baxay laakiin waxaan is idhi hadday idinka bariiqato armay reer axmed dhagax tamaniyaan waa armay riggiinni ma inamadiinni waxaan se ilaahay ugu xamdi naqayaa inaanu inamadiinni nahay oonu ahaanayno oo wallaahi oo wallaahi oo wallaahi siday doonaan ha uga hadlaan siday doonaan ha noo dabaguraan siday doonaan ha u doonaan inacagaha noo qabtaan wallaahi baana inaga joojina aan idiin shaqayno khaadimiin baanu idiin ahaanaynaa ninkii isagu toddobiyo tobanka xildhibaan ka mid a ee inaanu khaadin u noqon ummaddiisa doonaya isagay u taallaa waxaanse oday ugu ahay oon guddoomiyahoodii ugu ahay oon maayar ugu ahay ummaddaa masaakiinta ah in loo shaqeeyo oo loo adeego oon laga shaqaysan haddaan arko war haddaan arko shaqadaan idiin shaqaynayo in cagaha lay qabtay oo gamcaha inaan dhaqdhaqaajo gamcaha lay qabto oo indhaha lay saabo oo dhegaha lay qabto cunaha lay qabto wallaahi bilaahi tullaahi intay nafti igu jirto ummaddayda ninka u shaqaynayaana golaha xildhibaanadana waxaan ku matelayaa waxaan waxaan ku matelayaa waxaan ku matelayaa inay igu ilaashaan inta aan waddada saxdaa hayo waxaan ku matelayaa inta aanan musuq maasuq samaynahayn waxaan ku matelayaa intaan ummadda ay ii dirtay inaan maayir u noqdo aan u ahaado waxay u fasaxan yihiin siduu sii jaamac sheegay maalinta aan waddadaa ka leexdo in layga qabto ummadda ma aha qabashada layga qabanaya ummadda ee la odhanayo waddada waad ka leexatay waxay badbaadinayaan aakhiradayda waxay igu soo celinayaan jidhka toosan haddaan maqli waayo markay idhaahdaan soo baydh waad waad leexatee haddaan maqli waayana waxa ii nasteexo ii nafo aakhiradeeda u wanaagsan inay xilka iga qaadaan baa ii wanaagsan dabeetana markaa iyagoo aakhiradeeda ii turay inaan ummaddayda meel kale iyo maalin kale inaan ummaddayda ugu adeego anigu horaan u sheegay ummaddayda hadday igu qabsato inaan dhuuxaadho u noqdo wallaahi waan u noqonayaa oo bilaahi waan u noqonayaa nin ay macno u samaynayso nin ay nin ay macno u samaynayso maayar baan ahay iyo maayirnimaha lagu ammaano ama magaxa ku helana walaanan ahayn wuxun baan isleeyahay oo aniga i farxad geliya maaha aniga iyo magacayga iyo waxa ammaanta golaha deegaanka cabdikariin loo soo jeedinayaan ee makaan leh ammaanu isagu leeyahy maaha midu keliya maaha golahaa wada leh golahaa wax wada qabta golahaa shira golahaa go'aamiya annagu shaqadii layidhi qabta umaanu qabanayna waxaasena farxad gelinaya markay hooyadu halkaa marto ee aayar halkaa ka tallowdo iyadoon biyo ka warwarin aragto cashuurteedu ama ha u yaraato ama ha u badnaatee in boqolkiiba lixdan wixii halkaa galay ay cashuurteedii ahaydde ayaa ayaa annagana farxad gelin ayaa annagana farxad gelin waynu guulaysanaynaa maalmaha adag ee suuqa waahayn ka mid yahay ee ina soo marayna waynu ka dabaalanaynaa maalmo wanaagsan oo fi- horta markay dadku meel wanaagsan ku socdaan dee qof bilaa intixaan meeshu ku socdo ku tagaa ma jiro ummad meesha u socoto bilaa intixaan ku tagtaana ma jirto ummad waliba halkay maanta adduunka ka joogto kadeed iyo dhib waddankadeeda ruwaandaal ayaa la hadal hayaa halkay u soo mareen dee way isxasuuqeen horumarka hayaan way isxasuuqeen laakiin dee meeshaa dheer bay u soo mareen innaguna dee waxaynu u maraynaa jiddaar qabyada taalaana way badantay laakiin waxaanu jecelnahay qabyadaas soddonkaa ee maxaan ku dhahay shantaas sano aynu joogno inay inteeda ugu badani inay qabsoonto samir baa loo baahan yahay qofku bini aadamkii wuu arkayaa qabyada taalla iyo waxa la qabanayo markuu is- kala gooyo in loo dadaalayo wuu arkayaa in loo dadaalayo wuu arkayaa laakiin waxaa laga yaabaa inuu nin maalin walba kuu sheego waxaa wanaagsanaya waxa aa- wax xunuu kuu sheego isagoo ujeeddo gaara kale ujeeddo gaaraysa oo kale dhagahaynu ka furaysanaynaa cashuurtaynu bixinaynaa gamcahaynu isqabsanaynaa ololayaashaynu wadaynaa heegan baynu gelaynaa magaaladeynaynu dhisanaynaa ummaddeynaynu midaynaynaa hargeysi mid bay noqonaysaa ninka isla kala qaybqaybi wallaynu ku guulaysanayn meel baas isagaa ku tegaya isagaa ilaahay jidhkiisa kala qaybqaybin doonaa innagu waynu midaysnaanaynaa insha allahu tacala
guud ahaan intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka inta barnaamij midkaan la caynahayna dib u kulmi doonno sidaas iyo nabadgelya isma dhaafno